haddii masalan uu isagoo dawaafulquduum sameeyey aanu sacyigii raacinin ee wuquufkii carab uu soo galo lama ogolo inuu imika sacyiyo isagoo raacinayo dawaafulquduumka ay carrabi ka dambaysay ee waxaa leeyahay dawaaful ifaado dabeedii uun la kaalay maxaa yale waqtigii dawaaful faralka ayaa soo galay inuu hadda sacyiyo isagoo markaa dawaafulquduum raacinaya lama ogola maxaa yeelay taabaciyadii iyo raaciddii ayaa tagtay qofka sacyiye buu hi bacda quduumin bacda dawaafi quduum dawaafi quduum dabadi qofka sacyan lam yuciddu sooma celinayo yacni lama suneeyo inuu dawaaful ifaado dabadeedna sacyo markaa urun buu noqonaya wa yustaxabu waxaa la suneeyaa an yarqaa inuu koro cala asafaa walmarwa qadra qaamatin istaag qadarkeed inuu koro faidaa raqiya markuu koro qaala wuxuu odhanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd ilahay yaa mahadle buu odhan oo weyn allahu akbar ilahay baa calaa maa hadaana yani waxa uu nagu hanuuniyey ka uu nagu hanuuniye dartii ayaa alle uu yani weyn ku weyn yahayuu mahad ku mutay walxamdu lilahi calaa maa awlaana mahad ilaahay baa lahoo ku mutay waxa uu noogsiiyuu noogu nimciyey laa ilaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu ilah waxdahu laa shariika lah lahu almulku ayaa u sugnaaday walahu alxamd yuxyii ilahay isaga noolan wayumitii isagana wax dilaya biyadihi gacantiisa ayaa alkhayru khayru ku jira wahuwa isaguna calaa kulli shayin qadiiru midoo awoodo weeye uma intaa dabeeye yadcuu wuxuu ku ducaysanayaa bimaa shaa wuxuu doono diinan wa dunyaa diin iyo adduunyaba qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay wayuciidu adikra waadducaaa ayuu soo celinayaa haaniyan wa haalisan mar labaad iyo mar saddexaadba waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa inuu koro buurtaa safo inuu koro ayaa la sunneeya iyo buurtan kale marwaba ilaa one kilomitr baa labadooda udhexeeya yelin yacni qadar istaag qadra qaama inuu koro ayaa fiican leanna rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa la tilmaamay inuu oo sida muslim uu warinayo inuu koray mid kasta ilaa beytka uu arkay oo kacbadii u muuqatay marka uu koro haddaba waxa uu odhanayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay ayaa weyn oo wax walba ka weyn walilaahi alxamd mahadna ilahay isaga allahu akbar ilaahay baa weyn calaa maa hadaana yacni wuxuu nagu hanuuniyey oo nagu tusiyey ayaa markaa weyniday mahaddaa uu ku mutay mahadina ilahay buse calaa mawlaana wuxuu noogu nimceeyey nimcooyinkaan la soo koobi karayna laa ilaaha ilah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu ilahay mooyaane waxdahu xaaluu kelidi yahay laa shariika lagu helna uma sugnaanin lahu waxaa u sugnaaday almulku milkii iyo maamul isaga ayaa samaadka dhulka iyo keyrkood ilahay milkigooda isagaa ayuu u sugnaaday cid kale ma laha mahadna ilahay isagaa le isagaa wax nooleeya ilahay isagaana wax dila biyadihi alkhayr wahuwa calaa kulli shayin qadiir gacantiisa ayaa khayr oo dhimi ku jiraa shay kastana ilahay ka awoodo wey ka wuxuu ku ducaysanayaa buuri waxa uu doono diin iyo adduunye wax alla yaaliyo wixii kaluu doono ayuu qofku ku ducaysanaya nawaawina wuxuu ihi dikrigaa aynu soo sheegnay iyo ducadaa ilaahay uu baryayaba mar labaad iyo mar saddexaadba wuu soo celinayaa wa an yamshiya inuu socdo ayaa la sunneeyaa awala sacyi sacyiga awalkiisa wa aakhirahu iyo aakhirkiisa wa yacdu inuu ordo ayaa la sunneeyaa fi lwasati dhexda wa mawdicu nawcayni labada nooc meeshooduna macruufun waa la yaqaanaa waxau leeyahy sheekhu waxaa sunno ah inuu socdo sacyiga markuu bilaabayo hor qeybtiisa hore inuu socdo ayaa la sunnaya aakhirkiisana inuu socdo oo caadigiisii isaga socdo ayaa la sunneeya waxaa loo sameeyaa inuu ordo oo waxoogay orod iyo guclayna uu sameeyo fil wasati dhexda xagga hore iyo xagga dambe wuu ka soconaya dhexdana inuu yar ordo ayaa la sunneeyaa oo dee rasuulka sala allahu alay slam ayaa sidaa samayn jiray sida uu muslim wariyey waxa uu sheekhu markaa yidhi waa mawdicu nawcayn labada nooc ee amashiga iyo cadwiga socodka iyo orodka macruufun waa la yaqaanaa wax iska macruufa weeye macnaha xilligaa hore waxay odhan jireen wuu soconayaa marka uu masalan safo ka tago wuu soconayaa almiilu lakbar yacni calaamadda cagaaran ee rugniga masaajidka ku samaysani bidix ilaa ay ka qabatodo lix dhudhun marka ay ilaa lix dhudhun ay xagga garaba xagga yani bidix ay ka qabato ayuu ordayaa halaasu orod ka bilaabaya yani hadda waxay tilmaameen yani inay wax macruuf oo la yaqaano dadka tegey ay tahay oo masalan dee markaa safiya marwaba masaajidkii la dhex geliye ee lagu dhisay suu soconayo waxaa soo baxaysa markaa yani kaabadahaasa badda isu hayo oo kale ee tiirarka u dhaxeeya oo stambar markaa cagaara la mariyey oo laambado cagaarina markaa ay dhinacyada ay kaga samaysan yihiin ka laambadaha cagaaran markuu gaadho ayuu samaynayaa orodka haddana laambado cagaaran oo kale ayuu gelaya macnaha sidaa biraha gooladaha ee briishka ku ah oo kale ayay markaa u muuqanayaan halkaas kaabadahaasi cagaarka la mariye laambadaha cagaaranina ay ku yaallaan waa yacni dee xilligii hore dadku yaraayana hadda wax suurto gelayaba orod iyo guclaynitoona in qofku boodboodo mooyaane ma jirto ali yani maxaa yeele dadkiibaa saa seebka isugu haya faslu fi lwuquufi bicarafa wamaa yudkaru macahu waxa u fasilaya wuquufkii carafo la istaagayey iyo wixii kale la raacinayey macnaa halkan lagula sheegayay yustaxabu waxaa loo suneeya lilimaami imaamkii madaxweynihii ummadda muslimiinta oo mansuubihi ama kii uu markaa isagu yacni soo xil saaro soo diro arrintaa uu soo diray an yakduba inuu ka khudbeeyo bimakkata fii saabici dilxija dilxija toddobadeeda bacda salaati duhri salaada duhur dabadeed khudbatan farda khudbad keliya ya'muruhum fiiha wuxuu ku farayaa bilquduwi ilaa minan mina inay u kallahaan wa yucallimuhum wuxuu barayaa maa amaamahum waxa ka horeeya min almanaasiki camalyaalkii ah wayakhruju bihi min algadi berri ayuu la baxayaa ilaa mina mina ayay baxaya wayabiituuna bihaa dabeedna ayada ayay baryayaan waxa uu leeyahay sheekhu waxaa loo suneeyaa imaamkii weynaa ee madaxweynaha dadka muslimiinta ahaa ilain imikoodunun bay soo baxday markii isticmaarkan iyo reer yurub ay arlada kusoo duuleen iyuunbaa dawla yemani iyo sacuudiya iyo soomaaliya iyo etoobiya iyo waxana ay soo baxeen waxaa jirtay in markaa umar islaamiya iyo dawla islaamiya keliya unbaa jirtay waxana gobolay wada ahaayeen oo bara saabuun bay lahaayeen den habeenna way soo tilmaamaynay markay mawaaqiidda uu ka hadlayay muqni almuxtaajku ayaa yeman oo kale markuu sheegay wuxuhi waa aqlihi macruuf waa gobol la yaqaano yani waa dawlad madhanaga yamani waa gobol la yaqaan buu yihi macnaha imaamka weyne markaa sheega waa kaa dee dadka muslimiintaa u wada imaamka meel kastoy joogaanba kaas ayaa markaa dadkii la sunneeyaa inuu khudbad akriyo ama mansuubkiisii kii isagu uu soo taagay ee usoo xil saaray haddii aanu isagii dadka xujaajda aanu raacaynin oon imaamkii soo baxaynin ama kii mansuubkiisa isagu uu soo xil saaray waxaa loo suneeyaa inuu maka khudbad uga akriyo maalinta ay dilxiji toddobada tahay yowmuziina ayaa lagu magacaabaa ay yani ku culimmadu odhan jiray yowmuziina maalintaa mid lagu cuayo ula soo baxaye dee beryaha hore waxaa la fuuli jiray awr iyo waxaasu markaasa mid walba hawdajkiis iyo wixiisi intuu soo saaro ayuu soo qurxin jiray salaada duhur dabadeed ayuu khudbad keli akriyaya khudba farda xataa khudbat ljumca hadday jumco maalintaasi ay tahay kama kaafinayso maxaa yeelay dee iyada tan waa laga dibigaya salaada ujeeddada looga jeeda khudbadan haddana waxa weeye atacliim waa in dadka wax lagu baro imaha mid takwiif iyo wacdi lagu samaynayo sida khudbada jumcaha u caadiga ah waxaanu ku farayaa inay u kala inay kalahaan mina maalinta sideedaad maalinta sideedaadna magaceeda yowma tarwiya ayaa la yidhahdaa maalinta sideedaad yowma tarwiya ee qofli markaa biyihiisa iyo uu sii qaadanayay sahaydiisa inay kalahaan ay mino u kalahaan ayuu farayaa waxa uu barayaa ma amaamahum min almanaasik waxa ka horeeya ee camalyaalay qabanayaan u bilaabmaya ayuu u waramayaa uu barayaa wuxuu barayaa waxa ka horeeya camalyaala ibn cumar ayaa laga wariyey rasuulku sala llahu alay wasalam inuu ahaa markuu yooma tarwiya maalin ka horeeyo ayuu dadka khudbad u akriyi jiray wa akhbarahum bimanaasikihim waxaanu uga warrami jiray camalyaalka ay dadku qabanayaan ayuu uga warrami jiray khudbadaha xajku afar khudbadood weeye tan imanka aynu hayno khudbadda maalinta carafo khudbadda maalinta yomanaxriga iyo maalinta hore yomu tashriiqa bixidda hore yacni iyo maalinteedana wuu khudbaynayaa dhammaantoodna waxa weeyaan waa khudbad furaado ah oo salaada suura ka dambaysa ilaa khudbadda carafo mooyaane waa laba iyado dabeedna berrito wuu la baxayaa intay salaada subax tukadeen ayuu mino ula baxayaa mino ayay ku tukanayaan duhur iyo salaadaha shanta ah ayay ku tukanayaan wa yabiituuna bihaa iyada ayay u hoyanayaan dabeed markaa uhoyashadaa mina rugnina maaha waajibna maaha fa idaa dalacat ishamsu markay cadceeddu soo baxdo waa maalintii sagaalaad qasaduu carafaat carafaat ayay u qasdiyayaan qultu waxaan idhi nawowi haddaanay walaa yadkhuluunahaa gelina maayaan bale yuqiimuuna binamira meesha namiro layidhi ayay ku nagaanayaan biqurbi carafaat carafaat u dhow xataa tazuula ashamsu ilaa inta caayaddu ka suulayso wallahu aclam uma intaa dabadeed yaxtubu alimaamu imaamkii ayaa bacda zawaali khudbatayn akriyaya uma yusallii binnaas dadka ayuu alduhra waalcasr jamcan ayuu ku tukinaya wayaqifu an yaqifu inay istaagaan ayaa la saneeya bicarafa ila alguruub ilaa cadeedicida wayadkuru allaha tacaala ilaahay inay xusaan ayaa la suneeyaa wayadcuuha ay baryaan wayughiru tahliila ay laa ilaaha ila allahuna ay badsadaan habeenkii sagaalaad maalintii sideedaad markii lasoo baxay habeenkii sagaalaad waxaa loo hoyday mina markay cadceedu soo baxdo ayaa waxay u qasinayaan dadku carafaat xagga carafa ayay u kacayaan nawaawi wuxuu markaa ma gelayaan carafo buurtii ma tegayaan xilligaa ee waxay ku nagaanayaan meesha namiro la yidhaahdo waa meel carafo u dhow ayuu yihi mawdic carafo u dhow ilaa inta ceedu ka suulayso rasuulku sala allahu alay slam sidaas ayuu samayn jiray intaa kadib ayaa imaamkii ama kii uu usoo xil saartay oo bacda zawaal intay ceeddu yeelaashee salaadii hurna aan la tukan ayuu laba khudbadood ayuu u akriyayaa manaasigta ayuu ku baryay iyo inay badsadaan dikriga iyo ilaahay baryadiisa intaa kadib ayaa dadkii wuxuu tukinayaa adduhra waalcasra jamcan jamcu taqdiim ayaa alcasarkii lagu samaynaya casr iyo duhur ba hallaa ku wada tukanayaan rasuulka sala la alay sl ayaa sidaa yeeli jiray se muslim uu wariyey qasrina wuu samayn karaa waanu qasrinaya qasri iyo jamac wuu isu raacin karaa daba waxay yidhahdeen culimadu ama fuqahadu ay isku qabteen hada alqasru waaljamc macnaha qasriga iyo jamaca halkaa namiro lagu samaynayaa iyo ka musdelifo lagu samayn doono habeenka tobnaad ee inoo soo socdaa ma lisafar ba mise waa linusuk ma qofkii socoto ah unbaa samaynaya oo dee iyagu siday shaaficiye qabaan laba marxaladood uu safarkiisu gaadhay mise nusu ganaal ahoo qof kasta xata almaki kii xataa maka ka yimina waa samaynaya marka waxay shaaficiye u badan yihiin inuu lisafar uu yahay ee aanu nasugu lahayn inkastoo nawaawi oo kutubtiisa qaarkood sida kitaabka manaasik lkubra la yidhaahdo oo kale uu ku rajaxay inuu nusug iyo camalku leeyahay waxaa markaa sunaa buri inay imaamkii iyo mansuubkiisa iyo dadkiiba carafo ilaa inta cadadu ka dhacayso ay joogaan se muslim uu wariyey ilaahay inay xusaan oo ay weliba badsadaan oo ay ilaahay ilaah inay xusaan oo ay baryaan oo ay tahliisha laa ilaaha ila allah na ay badsadaan ayaa wanaagsan hele waa maalin weyn oo aada iyo lixaad u qiimo badan fa idaa qarabat ishamsu cadceedu markay dhacdo qasaduu musdelifa meesha musdelifa la yidhahdo ayay u qasdinayaan wa akharuu waxay dibdhigeen almaqriba liyusalluuha si ay ula tukadaan maca alcishaai bimusdelifa jamcan si ay jamc ugu wada tukadaan waxa uu leeyahay sheekhu marka ay cadceeddi dhacdo waa habeenkii tobnaad markay cadceeddi dhacdo qasadu musdelifa meesha musdelifo la yidhaahdo ayay u qasdinayaan oy tegayaan waxaanay dib dhigayaan maqribkii si ay ula tukadaan cishaa'iga bimusdelifa jamcan ay jamc ugu wada tukadaan waa jamcii aynu tilmaamayna inu sanahay masafar baa kaale mise camalka ayaa leh wa waajib alwuquufi taana rasuulka sala alla alay slam ayaa sidaa samayn jiray oo loogu raacaya wa waajibu alwuquufi istaagga haddaba waajibkiisu waxa weeye xuduuruhu inuu xaadiro bijuz-in juz inuu ka xaadiro min ardi carafaat carafaat dhulkeeda ka mid a wain kaana naadan mid marayaba ha adoo fii talabi aabiqin addoon ka fakaday doonidiisaba mid u maraya haadiye wanaxwi wuxuu kala mid ah bishardi kownihi waxaa la sharday inuu yahay ama wayushtarad waxaa la shardiya kownuhu anshiisa ahlan lilcibaada cibaadada inuu yahay laa muqma calayhi maya hadduu yahay mid la miyirdooriyey walaa ba'sa binnawmi hurda ayadu dhibaato ma leh waxau leeyahay sheekhu waajibka wuquufku araba la istaagayaa waxa weeye waa xuduuru waa inuu xaadiraa yani ilbirka weer intay cadeedu maalinta sagaaladka ay yeelatay waa inuu xaadiraa juz dhulka carafaad ka mida waa inuu xaadiraa halkaas ayaan istaagba rasuulka carafina kullaha mawqif carafina dhammaanteed waa wada mowqifo meel kasta ayuu qofku iska taagi karaa waxaana la shardiyaa bu i walow qofkaasi yani inuu ku nagaadana lama shardiyo walow mid maariho marayo oo mid aabiqa addoon ka baxsadiyo neef ka lumay iyo yani wax kala doondoonayaba ha ahaadee yani wax mugsiya inuu ku nagaadana shardi maaha laakiin waxaa la shardiyaa inuu muxrimku xilliga ehel cibaadada u yahay oon muqma caleyhi aanu ahayn jamiica alwaqt ka wuquufkiisi ma gudiyo ahliye lilcibaada ayaan lahaynin laakiin hurda iyadu walow mustaqrika jamiica alnahaar maalinta oo dhan ba ha wada qaadatay iyadu hurda waxba ma yeelayso sida soomkuba u ahaa wa waqtu lwuquufi wuquufka waqtigiisuna min azawa min azawaal yowma carafa maalinta carafa zawaalkeeda ayuu ka bilaabmay wsaxiixu saxiixna waxa weeye baqaawi inuu baaqi noqonaya ila alfajri yowma naxri ilaa fajrka maalinta tobnaad walow waqafa nahaaran hadduu maalin istaago uma faaraqa carafa qabla alguruub walam yacud aanu soo noqon araaqa daman dhiiga iyuu daadinaya istixbaaban wa fii qowlin yajibu waa waajibaya wain caada hadduu noqdo fakaana biha uu ku sugnaaday cinda alguruubi falaa dama wax dhiigi guudkiisa ma ahan kada in caada leylan hadduu habeen soo noqdana waa kulmay fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waktiga haddaba la istaagayaa waa markay cadceedu iilato duhurkii maalinta carafo leanna rasuulku sala allahu alay slam xilligaas ayuu istaagay waxaanuu yihi khuduu canii manaasikakum yani iga qaata camaliyaalkiina oo si aan u samaynayo u sameeya waxaana saxiixa inuu baaqi noqonayo ilaa fajarka maalinta iyo naxriga ilaa habeenka tobnaad waagu uu ka dilaacayana waa baaqi ahaanaya daawudiya baa wariyey keyrkii asaaniid saxiixa alxaju carafa xajku waa carafo man adraka carafa qabla an yatluca alfajru faqad adraka alxaj qofka carafaale intaan waagi dilaacin xajkii waa haleela man jaa carafa laylata jamcin habeenka musdelifa intaan waagu soo faqad adraka alxaja ayaa riwaayo kalena ay tilmaamay xajkii waa haleela xadiid kale ayaa isagana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi ninka nala xaaldira salaadan isagoo markaa musdelifa jooga ee carafana tagaa intaa ka hor leylan ow nahaara habeen ama maalin xajkiisii waa dhammaday camalkiisiina waa guda hadduuse maalin istaaga buuhi bacda zawaal dabeedna wuu ka tegey cadeedoon dhicin buu ka tegey kumana soo noqon horta arrintaasi waa ku filan tahay oo rugnigii waa u xasilan laakiin araaqa daman dhiig ayuu daadinayaa hadyi baa lagu leeyahay istixbaaban oo weliba sunno ah oo dadka waajibiyey ayaynu khilaafkooda ka baxaynaa bay yidhahen waa mid sunno ah yacni dhiigagana dib ayuu inooga keeni doonaa qowl baa wuxuu leeyahay wale waa yj waa waajibayaayo dhiig waajib ah ayuu markaa daadinayaa maxaa yeele wuxuu ka tegay nusuf rasuulku sala allahu alay slam uu sameeyey oo ah habeenka iyo maalinta inuu ku kulmiya waxaana waa salaa nusug haddii laga jeedo in dhiig la waajibiyo ilaa wixii deliil ku baxa mooyaane deliilna lama haya buu leeyahay haddii uu si carafo u noqdo oo uu ku sugnaadu ahaado ilaa intay dhacayso cadceeddii ayuu ku sugnaa uu ku noqday falaa dama calayhi jazman khilaaf la-aanba dhiig laguma laha lianno habeenkii iyo maalintiiba waa jamciyo oo isu geey haddii uu habeen ku soo noqdana dhiig laguma laha fil asaxi asax haddaynu qabanno hadduu ayana habeennimo kusoo noqdo hayla habeenkiiyo maalintii de waa kulmiye bay leeyihin taanigu wuxuu leeyahy dhiiga ayaa waajibaya waxaanu ku waajibayaa buu leey nusugaa dee sooray waxay dhaha maalinta aakhirkeeda iyo habeenka awalkiisa inuu isu geeyaabay tiina lama helin oo waa tagtay sidaa darteed ba markaa uu ugu waajibayaa buu leey walow waqafuu hadday istaagaan alyawma alcaashir maalintii tobnaad qalatan qalad darteed ay isu taagan ajza'ahum waa u gudaya in laan yaqilu inay yaraadaan mooy calaa khilaafi alcaadati yaraan oo caadada khilaafsan inay yaraadaan mooyaane oo fa yaqduuna way qadaynayaan fil asaxi asax haddaynu qaban ee wain waqafuu fi thaamini maalinta sideed hadday istaagaan wa calimuu qabla lwuquufina ay ogaadaan wajaba alwuquufu fi lwaqti waqtiga dhexdiisa in la istaago ayaa waajiba wain calimuu bacdahu hadday dabadi ogaadaanna wajaba alqadaau fi lasaxi asax haddaan qoona qadaa ayaa waajibaya waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay dadkii istaagaan carafo maalintii tobnaad maalinta carafana waxay maalinta sagaalaad qalad dartii oo waa maxay dee waxau malaya maalintii sagaalaad inay tahay masalan daruur baa ka qarisayoo bilashadii dilxijo markay arki waayeen bay dilqacda ayay dhameeyeen soddonkeedii waxa dabeedna caddaatay oo markhaatiya ay fureen inay habeenkay dilqacdi ay soddonka ahayd inay bishii bilatay idan maxaa markaa meeshii caddaatay inay maalintii tobnaada istaageen ayaa caddaatay ajza'ahum wuquufkaasi waa walilijmaac carafo waa maalintaa dadku ay carafo ka dhigtaan unbuy midda labaad wuxuu leeyahay haddii layla ha qadeeyaan dee lagama aaminaha sanadka dambena inay maalinta tobnaad istaagaan oo ti oo kale ku dhacdo mashaqa caama ayaana ku jirta arrinkaa wuxuu ka soo reebay inay yaraadaan mooyaane calaa khilaafi alcaada inay wax yar oo dee caadada khilaafsan ay yihiin mooyaane fayaqduna fi lasax marka way qadayna hadday wax yar yihiin way qadaynayaan maxaa yeel licadami almashaqa alcaama mashaqadii weyneyd ayaan jirin mar hadday dad yaroo kooban yihiin way qadaynayaan taanigu wuxuu laa qadaa qada laguma laha buu leeyahy liannahum laa yu'manuuna milahu fi lqada intoodiiba ha noqdaan dee haddana ti oo kale inay ku dhacaan laakiin ma aamin aha haddii ay istaagaan maalintii sideedaad maalintii sideedaad ayay istaageen oo waa maxay masalan laba markhaati ayaa waxay ka markhaatikeen inay arkeen dilxija inay bilatay habeenkii soddon dilqacdi ahayd waxbaba kama jiraan laba aan markhaatiba gelayn bay noqdeen ama laba kaafir ama laba faasiq ama waxaan markhaatiba gelayn bay noqdeen iyagoo xisaabtii markaa ku watay maalintii sideedaad ee si isku taageen waxaanay ogaadeen inay maalintii sideedaad tahay qabla fawaati lwuquuf wuquufkii intaanu tegin ayay ogaadeen isla maalintii lafdeedii ayay ogaadeen masale sideedaad oo kale wajaba alwuquufu fi lwaqti dee berrito oo kale sagaalkii inay markaa wuquufkii la yimaadaan waktigiisii ayaa lagu leeyahay si ay markaa dee u haleelaan haddii ay laakiin ogaadaan bacda bacda fawaati waqti lwuquuf intuu tegey waqtigii wuquuf ayay ogaadeen maalinteeda istaageen maalintii sideedaad inay ahayd wajaba alqadaau qadaa iyo waajibay xajka in sanadka damba la qadayo fi lasaxi asaxadaan qaban hayla qalad ayaa waxay leeyihiin naadira in laga hormariyo waxay cibaadada waktigeedii laga dibdhigaa dee taasaa badan oo dhacda in laga hormariyo qalad weliba ka hormarinta waa la iska ilaalin karaa oo qaladku dee xagga xisaabta iyo khalad xagga shuhuudda ku yimaada ayuunbuu ku yimaada qaladka taakhiirkuna waxaa laga yaabaa inuu ka yimaado dee daruur iyo wax manciyey oo aan la iska ilaalin karaynin ayaa laga ya laga yaaba inuu ku yimaado taanigu wuxuu leeyahay qadar kuma waajibayo markay taakhiirkii ku qaldameen oo kale ayuunbaa laga soo qaadaya faslun fi lmabiiti bilmusdalifa wadafci minha wa fima yudkaru macaha waxaa fasalkan loo guntay bariga musdelifa la baryo iyo ka noqodkeedii musdelifo laga noqonayo laga tegayey wayabiituuna dadkii xujayda ahaa waxay baryayaan bimusdelifa meesha musdelifo la yidhaahdo waman qofka dafaca minhaa ka noqda ee ka taga bacda nisfi alleyli habeenka niskiisa dambe dabadeed aw ama qablahu hortii wacaada qabla alfajri waaga ka horna soo noqda falaa shay'a calayhi waxba guudkiisa ma ahanin waman qofka lam yakun bihaa aan ku sugnayn fi nisfi thaani niska dambe musdelife qof aan ku sugnayn araaqa daman dhiig ayuu daadinaya wa fii wujuubihi damka waajibitaankiisana alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan waxa u leeyahay sheekhu markay dadkii carafo ka soo noqdaan maalintaas sagaalaad markay carafo ka soo noqdaan habeenka tobnaad ayay musdelifo baryayaan rasuulka sala allahu alay slam ayaana sidaas samayn jiray oo ficilkiisa ayay ka sugnaatay waana waajibe rugni maaha qofka haddaba ka noqda ayuu yidhi musdelifo ayuu ka noqday intii nisfu leyl kadib habeenka niskiisii dambe dabadii ayuu ka tegey kumana soo noqon ama nisfu leyl hortii ayuu ka tegey walow cudurdaarba yaan u tegin maasuu ku soo noqday waaga ka hor buu ku soo noqday falaa shay calayhi yacni waxba guudkiisa maaha no dhiig inuu daadiyo ama uu waxqalo hadyi laguma laha weeye marka uu nisu leyl uu ka tegey xadiis saxiixayn ayaa caisho laga wariya xadiis sawday umu salama waxay noqdeen niskii dambe ayay ka tegeen rasuulka ayaana u fasaxay mana farin iyagii ciddii la joogtay toona inay dam sameeyaan marka uu nisfu leyl ka hor tegay ee haddana uu ku soo noqdayna de isagoo carafo qabla alghuruub ka tago ku soo noqda waaga ka hor ayuunbay la mid tahay aynu soo marnay marka waxa uu leeyahay sheekhu qofka bacda nisfi leyl ka tegay ama hortii ee soo noqda waxba laguma lahaa qofka aan niska dambe ku sugnayn qofka niska labaad ku sugan ama niskii horea joogaa miyuu joogin araaqa daman dhiig ayuu qofkaasi isagu daadinayaa oo hadi ayaa lagu leeyahay wujuubkiisana dhiiggaasi inuu yahay dhiig waajib ah manaa mabiidkaa musdelifo qofku marka uu ka tago dhiiggaa laga doonayaa inuu waajib yahay iyo in kalena alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan ee fasalkan kan ka horreeyey inoogu soo horumaray ee ka hadlayay qofka aan habeenka iyo maalinta carafo ku jamcinin dhiigga lagu leeyahay ma waajiba mise waa mustaxab walow waqafa nahaaran uma faaraqa carafata qabla alquruub walam yacud araaqa daman istixbaaban wa fii qowlin yajibu waa labadaa qowl ee midna leeyahay dhiig ayuu sunanimo u daadinaya midna leeyahay me waa waajib wa yusanu waxaa la suneeyaa taqdiimu nisaa'i dumarka horumarintooda waadacafati iyo dadka dacfada bacda nisfi leyli habeenka niskiisa dambadeedii ilaa minan minayn loo horumariyo ayaa la sunneeyaa wa yabqaa kayruhum dacfada kayrkood wuu baaqi ahanaya xataa yusallii ilaa ay tukadaan asubxa muqallisiina xaalayiin iyagoo madoobaysanaya uma yadfacuuna ilaa mina mina ayay dabeednaa xaggeeda u kacayaan waya'khuduuna min musdelifa xasa ramli xasa ramyi waxaanay musdelifo ka qaadanayaan quruurixii tuurashada faidaa balaguu markay gaadhaan almashcar alxaraam meesha la yidhaha waqafuu way taageen wadacow ilaahay ayay ku barayaan ilisfaaray ilaa intay ka caddaanayso uma yasiiruuna waa soconayaanoo fa yasiluuna mina ayay gaadhayaan bacda tuluuci shamsi cadceedu intay soo baxday kadib fa yarmii kullu shaksin qofka saaxiinaydin waktiga sabca xasayaatin toddoba quruurux ayuu ilaa jimrati alcaqaba buurtaa uu ku tuurayaa wayaqdacu talbiyata talbiyadiina waa goynaya cinda ibtidaa'i ramyi garidda marka uu bilaabo wa yukabiru maca kulli xasaatin quruurux kastana waa uu la kibaaranaya allahu akbar ayuu odhanaya markuu tuurayo waxa uu leeyahay sheekhu waxaa sunnaha in la horumariyo dumarka iyo dadka iska tabarta daranaya ama xanuunsanaya ama gaboobay marka niska dambe la joogo habeenkaa tobnaad in musdelifo laga kaxeeyo oo mino la sii geeyo dee si ay jimratulcaqaba buurta la yidhaaha ee maalinta tobnaad la ganto si ay u gantaan intaan dadku aanu cidhiidhi samaynin kuwaa dacafada kayrkoodna oo ah macnaha kuwii ayagu awoodda lahaa waa baaqi noqonaya ilaa ay subaxa musdelifo ay ku tukadaan ayagoo weliba himiimsanayana macnaha kalasku muqallisiina kalas waxaa la yidhahaa asalkiisu waa mugdiga yare habeenka akhirkiisa sala rasuullahi bikalasin waa kii xadiidkiina ahaa macnaha iyagoo madowsanayo xilligaa madowgaa tukanaya yani way ku baaqeena ilaa ay subaxa marka ay ku tukadaan iyagoo xilligaa madowsigaa tukanaya macnaha waxa weeye acmaal fara badan ayaa dee ka horeysa markaa xilligaas ayay tukanayaan dabeedna waxay u kacayaan mino xaggeeda uma yadfacuna ilaa mina ilaa mina xaggeeda ayay u kacayaanoo musdelifana waxay kasii qaadanayaan xasan ramyi quruuruxii lagu gananayey ayay halkaa kasii qaadanayaan macnaha buurtaa inta lagu gananayo un ayuunbay maalintaasii qaadanayaane waxyaalo kaloo fara badan qaadan maayaan culimada qaar waxay leeyihiin maalintaa yoomunaxriga ah keliya ayuunbuu u qaadanaya culimada qaar waxay lehy maya dhammaan waa ilaa toddobaatan quruux oo maalintaas ayuu sii halkaasuu musdelifo ka wada qaadanaya marka ay haddaba mashcarulxaraam ay gaadhaan meesha la yidhaahdo mashcarulxaraam halkaas ayay istaagayaan buu yidhi ilaahay ayaanay baryayaan ila isfaari inta ay ka cadaanayo dhulku ila waa taynuhi qalas iyo mugdigaas ayay markay tukadaan ay ku soo baxayaane halkaas ayay istaagayaan oo ilaahay ku barya ilaa intay ka caddaanayso dabeedna way soconayaan markay caddaato mine ayay gaadhayaan dabeedna markay cadceedu soo baxdo qof waliba markaa wuxuu ku gananayaa buurta ee wuxuu gananayaa toddoba qululux ayuu ku tuurayaa buurta jamratulcaqaba la yidhaahdo ayuu ku gananayaa aljamratu lkubraana waa la yidhaha jamratulcaqabana waa la yidhaha yani sidaa rasuulka sala la sla ayaa samayn jiray sida uu muslim wariyey talbiyadiina waa u jarayaa qofku labayk allahuma labaykadii aynu soo tilmaamaynay markuu ramyiga bilaabayo ayuu ayuu jarayaa lianna waxaa sugnaatay xadiisha saxiixeynka ku sugan ee uu tilmaamay annahu sala la alay slam lam yazal mulabiyan xataa ramaaha muu ka surin inuu talbiyaystay ilaa buurtaa u gantay markaas ayuu joojiyey waya wayukabir maca kulli xasaatin quruurux kastoo uu tuurayana allahu akbar ayuu odhanayaayo halkii talbiyada taas ayuu ku bedelaya uma intaa dee yadbaxu waa gowracayaa man qofkii macahu hadyun hadi uu maciisa ahaa uma intaa dina yaxliqu madaxii ayuu xiraya aw yuqasiru ama waa gaabinaya waalxalqu gaabinta ayaa afdalu fadli badan ee xiridda ayaa fadli badan wa tuqasiru lmar'atu haweyn ayadu waa gaabinaysa waalxalqu xiriduna nusukun cala lmashhuur waa camal ka mid a acmaasha xajka wa aqalu inta ugu yanaa halaathu shacaraatin waa saddex timood xalqan xiirid aw taqsiiran ama gaabin aw nadfan ama tifid aw ixraaqan ama guud aw qasan ama qusayn waxa uu leeyahay sheekhu intaa kadib markuu ramyigaa sameeyo ee buurtaa maalintaa la ganto ayaa wuxuu gowracayaa qofkii hadyi uu maciisa ahaa ayaa gowracaya halkaa ama mid ku waajibaad ama mid sunaha ahaadee marka uu hadyigaa gowraco ayuu xiirayaa dabeed ama uu gaabinayaa ama timihiibu iska xiiraya ama uu gaabinaya muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin xalqiga ayaana fadli badan ayuu yidhi dee aayaddu muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin waxay ku bilowday xiiriddii carabtuna oo qur-aanku luqadooda kusoo degana ka ahamka iyo afdalka ayay ku bilowdaa xadiidka saxiixayn cumar laga warinayana wuxuu rasuulku sala la alay slam allahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahu kuwa xiira u naxariiso walmuqasiriin bay dhaheen suu yihi allahuma arxam ilmuxalliqiin kuwa xiira ilaahu u naxariiso ti afraad walmuqasiriin ayuu deednayay kuwa gaabiyana ilaahu u naxariiso gabadhu ayadu way gaabinaysaa ayada xalqi lama farayo ijmaacan waa lagu kuransan yihi waaba karaahiyey bay leeyihin iyadu inay isdhukurtaan culamada qaar ba waxay le waa xaaraan liannu tashbiih birijaal ayaa ku sugan xalqigu ama yacni timahaas oo madaxa laga suliya ama laga gaabiyaa ama xajaada ama cumraha ahaadee waa nusuk cala almashhuur yacni wuxuu ka mid yahay acmaasha xajka ayuu ka mid yahay oo markaa qofku thawaaba ayuu ka helaya abaalmarin ka haanigu wuxuu leeyay istibaaxatu maxduur waxa weeye may acmaasha kama mid ahee waa istibaaxatu maxduur shay mamnuuc ahay oo la banaysanayo un weeye ee ma aha shay acmaasha ka mid ah oo markaa wax thawaabuu leeyahay ma jiro wuxuu la mid yahay un dee maradii maryihii tollaaye kadib aad xidhanaysay un buu la mid yahay sidii taa lagaga mamnuucay un baa tiana lagaga mamnuuco markaa nusug ma ahee waxa weye istibaaxatu maxduur buu si qowlka mashhuurka kasoo horjeedaa leeyahay inta ugu yarina haddaba waxa weeye xiiridda ama gaabinta salaatu shacaraatin yani waa saddex tin xalqiina ru'uusikum macnaha shucuura ru'uusikum idinkoo madaxyadiina timahooda xiiraya mayr madaxa lama xiira bay idhaen dee markaa inta ugu yarina waxay noqonaysaa un shucuurtii inta ugu yarina waxay noqonaysaa un saddexdaa markaa waxaana u kaafinay wayakfi fi izaalati akhdi shacri yani waxaa ugu filanna oo gudaysaa xalqid yani la xiiro ama taqsiir iyo gaabin ama tifid ama gubid ama qusayn maqsuudkii ujeeddo loo jeeda alizaala waa in waxaan la suuliyo ayuunbay hayd waxa aynu sheegnay oo dhammina waa suulin waa ku rumoobayaan oo suulin waa la odhanayaa waman qofka laa shacra bira'si madaxiisaba aan tima ku sugnayn yustaxabu waxaa loo sunnay imraaru lmuusa calayhi inuu makiinada un yar marmariyo fa idaa xalaqa markuu xilaa u qasara ama uu gaabiyo dakhala maka maka ayuu gelayaa waa tawaafa wuxuu dawaafayaa tawaafa arukni wasaca waana sacyinayaa in lam yakun sacaa haddii aanu sacyin safihi marwe dhexdoodii uma yacuudu ilaa minan ayuu noqonaya whada aramyu wاdabxu wاlxalqu wاطawaafu yusanu waxaa la suneeya tartiibuha kamaa dakarnaa si aan usoo sheegnay in loo kala tartiibiya ayaa la suneeya waxa uu leeyahay sheekhu qofka lowxiira ee aan xabo timaaba aan madaxa ku lahayn oo waa sidee dee allaaba u dhaliyey sidaa amaba isagoo dhowaan soo xiirtay unbuu oon waxba usoo bixin ayuu dee ama cumre ama xaj soo galay waxaa la suneeyey anbu imraan muuse caleyhi inuu makiinada un yar dul marmariyo ayaa wanaagsan oo waxaanay leeyihin waajibna maaha oo maxaa yeele dee faradkani wuxuu ku tacalluqayay un juz aadamiga ka mid a juzgina meesha waa ka baxay markaa waa dhacay sida qofka haddii gacanta laga gooyo aan maydhigeeda u waajibayn ila meeshiiba ka baxdaye ayun baan kana aanay waajibo ahayn intaa markuu sameeyo ayaa wuxuu leeyahay sheekhu marka uu xiiro ee uu xalqigaa sameeyo ama uu gaabiyo ayuu maka gelayaa dabeedna wuxuu dawaafayaa dawaaf arugni dawaafkii dawaafu rugniga ahaa ama dawaaf kale dawaaf alifaada ayuu dawaafayaa dawaafu ziyaarana waa leeyahay dawaafulfardina waa leeyahay waxa kaluu raacinaya markaa sacyigii haddii aanu sacyin bacda dawaafi alquduum haddaanu sacyiga raacinin imka ayuu raacinaya markuu intaa dhameeya ayuu dabeedna mina ku noqonaya oo duhurka mina ayuu ku tukanaya haddaba maalintaa yooman naxriga acmaasha la sameeyaa maalinta tobnaad acmaasha xajka kuwa la sameeya waxa weeya ramyiga jamratulcaqaba la garanayo dabxiga hadyiga la gowracayo xalqiga ama gaabinta iyo dawaafu lifaada afartaa rugni waxaa la qabtaa maalinta yomnaxriga waxaana la suneeyaa in loo kala tartiibiyo sidaa aan u soo sheegnay inay u kala tartiibsanaadaan oo ramyigu horeeyo kadibna dabxigu ku xigo xalqigu ku xigo dawaafkuna uu kusii xigo waajibna maaha leanno nin ayaa rasuulka sala ly slam wuxu uhi ya rasul innii xalaqtu qabla an armi intaanan ganin ayaan xir irmi walaa xaraj buu yidhi dhibaata ma jirtee gano mid kale u yimi wuxuu idhi anugu dee waxaan beydkii tagoon doofay intaanan ganan irmi walaa xaraj buu yidhi yacni waxay yidhaahdeen maalintaa shay lama weydinin la horumariyey mid la dibdhigay ilaa wuxu laha ifcal walaa xaraj saas samee dhibaata ma jirte ayuu lahaa wayadkulu waqtuhaa waqtigeeduna wuxuu gelaya binisbi laylati naxri laylatu naxriga niskeeda dambe wayabqa waqtu ramyi ilaa akhiri yowmi naxri ayuu baaqi ahaanaya walaa yaktasu dabxu kuma gaarha bizamanin qultu waxaan asaxiixu ikhtisaasuhu biwaqti ludxiyati waa inuu ku gaar yahay wasayatii waxaana inoogu iman doonaa fi aakhiri baabi muxaramaati alixraami cala sawaabi isagoo sida sawaabka ayuu inoogu iman doonaa wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu waktiga waxyaalaha aan soo sheegnay waa gelayaa dabxul hadyiga uunbaa isagu aan saa ahayn binisbi laylati naxri habeenka laylatu naxriga habeenka tobnaad niskeeda dambe ayuu waktigooda ku gelayaa liannahu waxaa xadiid abu daawuud uu wariyey ayaa wuxuu ku soo arooray in rasuulku musalame laylata naxri uu diray qabla alfajri ayaanay buurtii ganaatay say ka noqotay kuwa kana waa looga qiyaastay un waktiga ramyiguna wuxuu baaqi noqonaya ilaa akhiri yowmi naxri yowm naxriga ilaa akhirkiisa maalintaa ganashadeeda jabrasulcaqaba la gananayaa ilaa aakhiri yowmi naxri ayuu baaqi ahaanaya buhaari xadiisu wariyey ayaa nin ayaa rasuulka sala llahu alay slam wuxuu ku yidhi waxaan ganday intii aan galabaystay dhibaata kuma jirto ayaa rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam marka kumana gaaraha buu ihi waktiga dabxiga hadiga la gowracaya wakti zamana ee xaramka ayuunbuu ku gaar yahay nawaawi ayaa wuxuu lay saxiixu waxa weeye inuu ku gaar yahay waktiga udxiyada waktiga udxiyada ayuu ku gaar yahay waxaana inoo iman doonaa aakhirka muxaramaatulixraamka baabkeeda isagoo sida sawaabka ayuu inoo iman doonaa wa waqtuhu waqtu ludxiyati cala asaxiix ayuu inoo odhan doonaa waalxalqu xiiridda iyo watawaafu tawaafka iyo wasacyu sacyiga laa aakhira liwaqtiha waktigeedu aakhir ma leh waxa uu leeyahay sheekhu xalqiga ama gaabinta iyo dawaafka dawafulifada iyo sacyigu haddii aanu dawafulquduum dabadii samaynin laa akhira liwaqtiha waktigeedu wax aakhira ma leh asalku waxa weeye inaan wakti aan loo qabagoynaynin aakhirkeeda ee qofka ay ku hadhaani wuxuu muxrim ayuu ahaanayaa ilaa inta u kala imanayo laakiin yowmu naxriga yacnii in la sameeyo ayaa fadli badan wa idaa qulnaa markaan idhahnaa alxalqu xiriddu nusukun waa camal acmaasha xaasi ka mid fa ficlu itnayni laba falkood oo min alramyi waalxalqi waatawaafi ka mida ayuu xasala taxallulu lwal taxallulka hore ku xasilaya waxalla bihi waxaana ku xelolay allubsu xidhashadii waalxalqu xidhid waalqalm iyo ciddii iska gurkii wakada sayid ugaarhsigina waa kulmiyu caqdu nikaaxi iyo nikaaxa gurudkiisii bila daari adar haddaan qaban qultu can adana way adharu laa yaxilu caqdu nikaaxi ku xalaaloobi maayo wallahu aclam wa idaa facala haalida ka saddexaad markuu sameeyana xasala taxallulu haani taxallulka labaad ayaa ku xasilaya waxalla bihi waxaana markaa ku xalaaloobaya baaqi lmuxaramaat muxaramaadka baaqigoodii waxa uu leeyahay sheekhu haddii aan nidhaahna xalqigu waa nusuk acmaasha xajka ka mid a sida qowlka mashhuurkii uu yahay wuxuu leeyahay laba samayntooda ka mida ramyiga jamratulcaqabo maalintaa yumnaxriga iyo xalqiga iyo dawaafka yacni sacyigina uu raacsan yahay haddii aan ka hor la samaynin waxaa ku xasilaya taxallulka hore waxyaalahan muxaramaadka ah ee qofka xaajiga lagaga xaaraam yeelay laba mar ayay ka furmaanuu ka xalaaloobaa taxallul awal iyo taxallul haani baa la yidhaha markaa taxallulka iyo ka xalaalowga hore ayaa ku xasilaya hadduu laba ka mida sameeyo macnaha hadduu ramyi iyo xalqi israaciyo ama hadduu ramyi iyo dawaaf israaciyo ama hadduu xalqi iyo dawaaf israaciyo ama xalqi dawaaf iyo ramyi hadduu israaciyo yacni saddexdaa laba ka mida samayntoodu taxallulka hore ugu xasilaya waxaana ku xalaaloobaya xidhashadii maryihii mukhidka ee tolnaa madaxa inu asturanhi gabadhi inay wejigii asturto xirashadii yacni haddaanu samaynin isaga iyo cidiya gurkii diibkii waxaasoo dhan ba ugu xalaaloobayeen ugaarhsigiina waa u xalaaloobayeen caqdu nikaaxa nikaaxa gurudkiina waa ugu xalaaloobayeen fil adhar haddaan qabanno maxaa yeelay muxaramaadkii aan dee haddii la yimaado ifsaad aan keenayn bay ahayd xalqi ayay shabahday markaa nawawi baa yidhi waxaana idhi adhar waxa weeye inaanu caqdu nikaax ku xalaaloobaynin iyo mubaasharadii fii ma duuna alfarji kuma xalaaloobayso wallahu aclam markau ka saddexaad sameeyo labadii sameeyeymo ka saddexaad markuu sameeyo xasala taxallul haani taxallulka labaad ayaa xasilaya waxalla bihi waxaana ku xalaaloobaya baaqi lmuxaramaati muxaramaadka intoodii baaqiga ahaydna kaas ayay ku xalaaloobayaan allahu aclam faslun fi lmabiiti bimina layaali ayaami tashriiq waxa uu fasalkan kaga hadlayaa sheekhu mabiidkii mino la beryayey habeenada ayaamu tashriiqa ee la garanaya buuraha caada idaa caada markuu noqdo ilaa minan baata bihaa waa baryaa laylata tashriiqi tashriiqa labadiisa habeen ayuu baryayaa waramaa kulla yawmin maalin la arko wuxuu u garanayaa ila aljamaraati ilaa buuraha halaati ee saddexda ayuu garanayaa kulla jamratin buurtii la arkaba sabca xasayaatin toddoba quruuruxa ayuu ku garanayaa fa idaa ramaa marka uu ganaa alyawma athaani maalinta labaad markuu tuurto waaraada nafara bixidna uu doono qabla guruubi shamsi intaanay cadceed u dhicin jaaza waa bannaan yahay wa saqada waxaa dhacaya mabiitu laylati haalita habeenka saddexaad berigiisi wuu dhacayaa iyo waramyu yowmiha maalinteeda gadashadeediiba fain lam yanfir haddii aanu bixin xataa qarabad ilaa cadceeddu ay ka dhacdo wajaba waxaa waajiba mabiituha in la baryo iyo waramyulqadi berri ganashadeeduba waajib weeyaan waxa uu leeyahay sheekhu marka uu noqdo ninkii mino markuu noqdo qofkii xaajiga ahaa intuu soo dawaafay ee sacyigiina uu soo sameeyey wuxuu baryayaa buu yidhi mino ayuu baryayaa markuu mino ku soo noqdo mino ayuu baryayaa uu hoyanayaa laylata tashriiq yacni tashriiqa labadeeda habeen oo waxa weeye habeenka koob iyo tobnaad ee habeenkaa uu soo hoyday marka maalintii tobnaad ay ahayd ee uu dawaafka iyo sacyiga iyo soo qabtay waa habeenkaa koob iyo tobnaad iyo habeenka laba-iyo tobnaad habeenka saddex iyo tobnaadda isaga waxba kama sii dambeeyaan oo isaga lafdiisa haddii aanu bixin waa u baryayaa dee waxaa yacni afcaasha rasuulka sala allahu alay wasalam ama se laga soo naqliyey ayaa ahayd habeenkaa saddexaadna inuu beryi jiray isagoo weliba yihi khuduu canii manaasikakum camaliyaalkeena iga qaata markaa waajib ahaan ayuu u baryayaa buu leeyahay mina ayuu saddexdaa habeen ee uu gananayo buuraha ayuu baryayaa uu hoyanayaa maalin kastana waxa uu gananayaa buuraha saddexdaa ayuu gananayaa macnaa uu tuurayaa waxaanu ku tuurayaa buur kasta sad toddoba dhagax ayuu ku tuurayaa markaa waa sida dee rasuulka sala allahu alay slam xadiida saxiixa kaga sugnaatay ee uu samayn jiray markaa saddex iyo lixdan bay noqonayaan maalinta saddexdaa cisho inta la gananayaa iyo toddobada hore toddobaatanka weeye todo- toddobadii jamratulcaqaba lagu gananayo maalinta yowma naxriga ama maalinta tobnaad ilan labada buurood ee kale iyagu may lahayn ganashada maalintaas marka uu haddaba gante buu ihi maalinta labaad marka uu ganto maalinta hore iyo maalinta labaad bixidna uu doono inuu baxo inta aanay cadceeddu maalinta labaad dhicin maalinta labaad cadceeddeenu intaanay dhicin hadduu doono inuu baxo waa bannaan yahay saasi waxaana ka dhacaya habeenka saddexaad barigeedii uu baryi lahaa mina iyo maalinteedii uu garan lahaa wax dhigana laguma laha faman tacajala fii yowmayni falaa ifma calayh halkaa la leeyahy qofka degdega ee isagu laba cisho uun ku degdegay intuu ganto dabeedna sidaa ku baxa wax dembi guudkiisa ma ahaan mucdamu alcibaada cibaadada weynankeediina wuu leeyimi haddii aanu bixin buu ihi laakiin yanfir yanfur labadaba way yani dabdiyeen haddii aanu bixin ilaa cadceeddii ay ka dhacday oo habeenkii saddexaad uu soo galay wajaba mabitua waramyulqad waxa waajiba inuu habeenkaa bariyo mina iyo inuu maalinteeda gantaabo waajib bay ku tahay wayadkhulu waa gelayaa ramyu tashriiqi bizawaali shamsi cadeedda iilashadeeda ayuu ku gelayaa wayakhruju bigurubihaa dhiciddeedana wuu ku baxaya waqiila waxaa la yabaqaa ila alfajri ilaa waaga ayuu baaqi noqonayaana waa layidhi waqiila waxaa la yidhi wayushtaradu waxaa la sheegaa ramyu sabci toddobada in la ganto waaxidatan waaxidatan mid mid wa tartiibu ljamaraati buuraha in la kala tartiibiyana waa la shardiyaa wa kawnulmarmiyi kala ganayaana xajiran dhagax waa inuu yahay wa an yusama waa in lagu magacaabo ramyan ganid oo falaa yakfil wadcu duldhigdi ma kaafinayo waxa uu leeyahay sheekhu waktiga ganashada maalmaha ayaamu tashriiqa ah waxa uu ku galaa waktigooda bizawaali shamsi maalintaa cadceedeedu markay iilato ayuunbuu gelayaa waa sida rasuulku sala allahu alay wasalam uu samayn jiray ee imaam muslim uu saxiixiisa kaga wariyey waxaanu waktigiisu ku baxayaa buu yihi bigurubihaa cadceeddu maalin kasta markay dhacdo maalintaa ganashadeedu waa baxay qiil baa isagu wuxuu le yabqaa ila alfajri ilaa waaga ayuu joogayaa sidii wuquufka carafaba ay ahayd ilaa waaga ayuu joogayaa waxaana khilaafkaasi uu ku jiraa labada maalmood ee hore maalinta saddexaad iyaga khilaafkaasi kuma jiro leanno dee ayaam tashriiqba way dhammaadeen habeenkay saddex iyo tobanka ay noqonayso habeenka habeenka saddex iyo tobanka ka dambeeya ee afar iyo tobanka noqonayso waxaana la shardiyaa buu yidhi inuu toddobadaba u ganto waaxidan waaxidan mid mid toddobadaba inuu figo xun marku siiyo lama gole waa inuu mid mid u tuuraa rasuulka sala allahu alay slam ayaa siaa samayn jiray yacni haddii uu laba mar wada tuuro ama uu labada gacmoodba saa isu raaciyo midba mar ku tuuro waxay leeyihin culimadu hal mid ayuun baa la xisaabinaya hadduu mar wada tuurana hal mar un baa la xisaabinaya waxaa kaloo ayana shardiga shaygan marmiyiga ahee la ganayaa inuu dhagax yahay horta waa in gacanta lagu tuuraa waana inuu dhagax yahay masalan in qaanso iyo lug iyo wax lagu tuuro lama ogola wax kale oo dahabiyo aan dhagaxayn lama ogolo waa inuu dhagax yahay rasuulka sala alla alay slam ayaa sidaa samayn jiray midda kale wuxu uhi waa in rami iyo ganid lagu magacaabaa wadci meeshii lagu tuurayay hadduu sidaasuunu duldhigu quyaro saa u saaro taasina iyana ma kaafinayso maxaa yeelay ramyi lagu magacaabi maayo ramyi ayaana ku saartay in laga tuuro